إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada warka subaxnimo aan saakayda kugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho waxay ku dileen laba wiil oo dhallinyaro ah meydka nin oday ah oo xarigga qoorta looga xiray geedna laga soo laadlaadiyey ayaa lagu arkay xaafad ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho robab daadad wata oo khasaare geystay ayaa saacadii lasoo dhaafay ka da-ay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dowladda federaalk ayaa shaqaalaheeda ka codsanaysa inay tabarucaad u ururiyaan ciidankii badnaa ee ku dhaawacmay dagaaladii ka dhacay wilaayada mudug arbacadii lasoo dhaafay sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in mid ka mid ah askartooda loo soo diiday gabar loo doonay laguna tilmaamay inuu gaal yahay kadib dagaaladii weynaa ee gaadaay indheergaradka wilaayada mudug ayaa fariin u diray ciidamada dowladda federaalk ee deegaanada qaar kaga sugan gobolka tobannaan ruux ayaa ku dhintay daadad xooggan oo ku dhuftay dalka hindiya
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gobolka shabeellaha hoose waxay xalay ka fuliyeen howlgallo kala duwan oo eer lagu qaaday ugandheeska ku sugan magaalada jannaale ayaa ka mid ah howlgallada mujaahidiinta xalay gobolkaasi ka fuliyeen sidoo kale waxay dagaal ku qaadeen isbaaro ciidamada dowladda federaalka ay dhigteen afaafka hore ee degmada afgooye weerarkaasi waxaa ku dhintay hal askari goobtaasina waxaa isaga cararay ciidamada dowladda federaalka afarna way ku dhaawacmeen howlgalkan isbaarisifaynta wuxuu imaanayaa iyadoo duleedka magaalada afgooye dhowaan laba boqol oo gaari oo gaadiidka shacabka ah ay ku xayireen ciidamada dowladda federaalka si ay halkaasi lacaga uga qaataan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho waxay ku dileen laba wiil oo dhallinyaro ah mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa habeennimadii arbacada ee lasoo dhaafay laba wiil oo dhallinyaro ah dil ugu geystay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho askartan oo si gaar ah kaga tirsan booliska dowladda federaalka ayaa si bareer ah u dilay labadan wiil oo lagu kala magacaabi jiray xasan kaafi moxamed cabdi cawaale iyo muxiyadiin sayid cali moxamed waxayna markii ay dileen kadib saxaafadda u sheegeen waa booliiska inay laayeen burcad dhac gaysanaysay oo is rasaasiin dhex martay iyaga iyo booliiska hase ahaatee arrintaas waxaa beeniyey ehelada wiilasha la dilay waxayna soo bandhigeen caddaymo lid ku ah sheegashada booliiska dowladda federaalka ugu horreyn kusoo dhowaada ehelada wiilasha la dilay oo warbaahinta kula hadlay qabuuraha lagu aasayey meydadkooda laba wiiloo dhallinyaro ahay ahaayeen waa laba yar yara hadda soo baxayaan ilmahan afar iyo toban jirka shan iyo toban jirka ah waxaa lagu diray si xaqdaraa waxaa loo diray si arxandalaa waxaan u baahannahay cadaalad walaalkay waxaa lagu dilay goob uu ka soo doontay casho waxaa si arxandara oo kas iyo maaga u dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliyeed wiilkayga waxau ku dhintay xaafadda uu deganaay wuxuu u soo doontay laamiga casho muddadii labada saac aheyd halkaasaa iyagoo asagay dhalinyar kale ku cashaynayaanoo faldhiyaan baa loogu yimid halkaasaa lagu dilay wiilkayga waxaa dilay ciidanka booliska soomaaliyeed sidoo kale waxay si wadajir ah u beeniyeen sheegashada dowladda federaalku ay ku doonaysay inay uga saantirato dilka wiilashan oo ay ka dambeeyeen askarteeda waxay ku tilmaafayeenka booliiska soomaaliya wuxuu ku dhahay waa nin tuuga war cunug afar iyo toban jir muxuu dhici karaa afar iyo toban jir muxuu dhici karaa har dhar baaxshaa ku filan muxuu dhici karaa afar iyo toban jir afar iyo toban jir maahana tuug waa nin kasoo toosi jiray kana soo kici jiray aan usoo qubay jiray usoo diyaarin jiray suu iskuulkiisa usoo aado subax walbaan usoo diyaarin jiray suu iskuulkiisa u aado aan baag dhabarka usoo gelin jiray waxaan u baahannaha cadaalad waxaan beeninayaa oo aan ka caddaynayaa halkan in afhayaanka dowladda uu naga galay dembi waa naga dusha naga saaray dembi aanan lahayn uu yidhi waa tuugo walaalkay waxaan caddaynayaa inuusan ahayn tuug weligiisna aan waxba lagu sheegan waxaan rabaa halkan inaan uga jawaabo afhayeenka booliiska soomaaliyeed oo ku tilmaamay inuu yahay tuug wiilkayga tuug ma ahayn arday buu ahaa dugsi sare dhigta oo aan ka warqabo oo guriga iyo iskuulka iyo iyo xaafadda aysan meel u dhexaynin dowladda federaalka ayaa marar kala duwan sidan oo kale u xasuuqday dhallinyaro badan oo soomaaliyeed kadib markii ay dhiigooda ku bannaysatay eedaymo been abuur ah iyo xeerar ka soo horjeeda diinta islaamka meydka nin oday ah oo xarig qoorta looga xiray geedna laga soo laalaadiyey ayaa lagu arkay xaafad ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho zakariya cumar ayaa ka waramaya dilkaan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda bangalah degmada dayni leh ee magaalada muqdisho sida ay sheegeen dadka ku nool xaafadda bangala waxa ay arkeen meydka nin oday ah kaas oo qoorta xarig uga xiran yahay islamarkaana laga soo laalaadiyey geeda ku yaala goob bannaan ah ninkan la dilay ayay sheegeen dadka xaafadda bangala inay arki jireen isagoo subax kasta sameynayo alamiito islamarkaana ay aada uga naxeen markii ay arkeen meydkiisa siyaabo kala duwan ayaa loo hadalhayaa geerida ninkan odayga ah iyadoo dadka qaar ay tilmaamayaan inuu isagu isdilay halka kuwa kalena ay sheegayaan in dilka loo geystay si kastaba ha ahaatee ma cadda sababta rasmiga ah ee geerida ninkan odayga ah magaalada muqdisho waxaa marar badan ka dhacay dilalka nuucan oo kale ah iyadoona ay suuragal tahay inay fuliyeen falkan dilka naxdinta badan shisheeyaha kala duwan ee jooga magaalada muqdisho kuwaas oo damacooda ku aadan dalka ay kala duwan yihiin roobab daadad wata oo khasaare geystay ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maxamed ciise ayaa warkaasi noo haya magaalada baydhabo waxaa ka da-ay roobab xoogan oo daadad wata kaasoo dhaliyey khasaare kala duwan goobjoogayaal ayaa sheegay in roobab saacado badan qaatay uu ka da-ay baydhabo uuna socday roobkaas ku dhowaad siddeed iyo toban saacadood sidoo kale waxay sheegeen in roobabka uu aad u xooganaa uuna ka batay biyo-xireenada buundooyinka taasoo sababtay in guryo dhowr ah oo cooshado ka samaysan uu burburiyo iyadoo la la-yahay tira dad ah oo biyuhu ay qaadeen mid ka mid ah dadka magaalada baydhabo ayaa ka hadlay roobabka u da-ay ilaahaya mahadle allihii inta mandar e oo wakhti dheer waddankan gadambooyi oo ka nasiyi tumu ila masaa ilaa shalay gelinkii dembi qubadaayi ilaahay aan kama hadayaanay maadaas horta ilaahay alle amaa may umato anka baaga fadeey maadaama mandhar la hali dadka marshe hormay haada jareena beeraley haada jareen howlo dhagatay haada jareen ini lan welba amalkii isu lahay ini isu weydiisada saas anka baaga fadi dhibaatooyin badan oo yar yarna walama muuqdi wal ida biibka galeen iyo wal saasaaqeena wala jajari walaasna meelay ku wiinaa nicmada rabbi ku wiin ilaahay ma hadle waan ilaahay nin siyaadii waxay sheegeen sidoo kale dadka biyuhu qaadeen lana la-yahay inuu ka mid yahay mid ka mid ah askarta maamulka koonfur galbeed se unuba aragahayna ilaahay nicmadiisa yanin koyti ee roob wiin yanin day shalay tumansaa ilaa raabta qubadaay maasha allah alxamdulilah iyadan ka faraxsagno roobka sey mayba sababay waxyaabo badan xitaa may dheegay askari oo la qaaday oo bii qaadayna dheegay sasoo kale miilo qaar oo may jartay oo runtii biyoji eedan dorinyin suunuuba aragahayna buunto buuntada abshirka camal hata eeda biinglata sharif gaamay hejeeha ku kooyan sharif gaamay bohorlee hata mayba ka gudubaani jilibka oo kale ka gudubaani maasha allah roobabka eed eedaan ka faraxsagna ilaahaynin ziyaadi ilaahay dhibaatii ulees waliyo qabaanna ilaahayna nooti maasha allah alxamdulilah dalka soomaaliya waxaa ka curtay roobabka deerta isagoo hadda ka bilowday qaybo ka mid ah gobollada dalka waxaana laga cabsi qabaa inuu dhaliyo fatahaado dowladda federaalk ayaa shaqaalaheeda ka codsanaysa inay tabarucaad u uruuriyaan ciidankii badnaa ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay wilaayada mudug arbacadii lasoo dhaafay maxamed amiin ayaa inoo haya
wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa magaalada muqdisho kula kulmay tobannaan ka tirsan shaqaalaha dowladda federaalka isaga oo ka codsaday in ay u kaalmeeyaan ciidamadii faraha badnaa ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka gaadahay ee wilaayada mudug xubnaha oo fiqi la hadlay waxaa ka dhex muuqatay haweeneyda guddoomiyaha wardhiigley iyo xubno ka tirsan wasaaradaha qaarkood fiqi ayaa waxa uu sheegay in dhaawacyada ciidamada dowladda federaalka ay u baahan yihiin tabarucaad si loo daweeyo looguna baxnaaniyo isagoo muujiyey in dowladda federaalka aysan ku filnayn daweynta ciidamadaasi inaan taakulayno oo ujeedkii loo abuuray tiimkan hadda taakulada dadka dhaawaca iyo daryeelkoodaba waxaan u baahanaa marka inaan taakuladaas ee naga soo fududaato wixii nafteenna aan meel u dhignay inaan maantay bannaanka soo dhigno dhiirigelin xooggan bay u baahan yihiin garab istaagay u baahan yihiin axmed fiqi ayaa sidoo kale ka welwelsan talooyinka ka imanaya waxgaradka mudug ee ah inaan loo dhiman mashruuc ay wataan maraykanka iyo xasan sheekh maxaana laka rabaa annaga waxaana laka rabaa horta garab istaag buuxa oo af ficil iyo qowl iyo ficilba ah iyo shaki inaan la gelin dagaalkaas cid kastoo shaki gelinaysana in maaragta yur layska yidhaahdo cadow kugu dayn maayo haddaa wasiil fariisid wasiil baan ku noqday xeere dhagaxday baan tegay ma iga haraya iga hari maayo gaalkacayaan tegay iga hari maayo inteennaa ninna laka arko qof walbaaba isagoo hadlaya shabaabna cabsi waxa la yidhaahdo dadka xamar jooga oo weli cabsi cabsidu ku jirtana cabsidaasna meel in la iska dhigo waayo marka inaan inteennaan iyo inta kaleba inaan bannaanka soo istaagno dhiirano waaye fiqi oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa lagu eedeynayaa in uu ka mid yahay xubnihii ciidamada laayay soo dagaalgeliyey kuna soo dhiirigeliyey in ay weeraraan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkii ka dhacay deegaanka gaadaay ayaa noqday mid khasaarihiisa la qarin waayey kadib markii mu'asasada alkataa'ib ay baahisay sawirro laga soo qaaday goobta iyo meedadka ciidamada dowladda federaalka
sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in mid ka mid a askartooda loo soo diiday gabar loo doonay laguna tilmaamay inuu gaal yahay cabdifataax faarax diiriye ayaa inoo haya ciidamada dowladda federaalka ayaa tuka cambaarle ka dhex noqday bulshada soomaaliya dhexdeeda sababo la xiriira dhaqamadooda iyo ficilada ay caanka ku yihiin sarkaal hooseed lagu magacaabo abuukar ayaa warbaahinta ka difaacay ciidamada iyo xumaanta lagu eedeeyo balse wuxuu dhanka kala shaaciyey qiso caddaynaysa heerka wacyiga bulshada iyo sida ay ciidamada u faquuqan yihiin wuxuu sheegay inay gabari u dooneen askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka laakiin ay diidmo dhanka caqiidada kala soo kulmeen aabihii dhalay gabadha bulshadii waxaa looga dhigay askarta iyo bulshada laba laba buuraa la kala saaray askarta gaalaa laga dhigay ilaan waxaa weeye qofkii aan salaada dukaan mantara ka salaata faqad ka far waay wixii aa loo sheegi jiray askarta meesha tegaysana muxuu ahay ayagana ahlu cibaado maahan gabar ayaa askari u doona hadda ka hor markaas aabeed wuxuu dhahay nin askari gabar ku darsamaa maxaa yeele gaalo waa anay ugu dhacda hadda ka hor oo goobjoog ahay maxaa dhacaan dhahna suura askarta ma dukato askarigan sabab kale oo aan cibaado ahayn ninka waa cibaadaystaa haddana gabarta ugu diiday ogaaw adoo joogtaa gabarta nikaaxinaynan anaga nikaax waa naqaana shugdiisa waa naqaana dadka soomaaliyeed ayaa in ka badan sidii hore u bartay diinta islaamka waxaana askarta dowladda federaalka ku adag inay gabari ka helaan qoyska wanaagsan kadib dagaalkii weynaa ee gaadaay indheer garadka wilaayada mudug ayaa fariin u diray ciidamada dowladda federaalk ee deegaanada qaar kaga sugan gobolka mubaaraka cumar mubaarak ayaa inooga waramaya
nabadoon xasan aadan nuux oo ku magac dheer nabadoon quuri oo ah afayeenka golaha dhaqanka islaamiga ee mudug ayaa ciidamada dowladda federaalk ugu baaqay inay ka baxaan dagaalka la soo geliyey nabadoonka wuxuu askarta kula teliyey inay ku quus qaataan wixii saaxiibadood ku dhacay wuxuu sheegay inay dhibaato iyo muqaadaraad ay geeyeen deegaano nabad ahaa tii hore way dhacday mar kalaya idinku dhicin haddii la diriro cidda dhimanaysa oo meesha ku jabaysaa waa adig waa adinka waxaan idin leennahay ilaahay uga baqa masaalixda ummaddiinna fiirsha deegaanka fiirsha beenaad isu sheegaysaane run isu sheega dadka aad maanta la joogta maalintaad u timaadeen iyo maanta kay wanaagsan yihiin dugsiyo qur-aanaa u odnaa malcamada diinka maalka madaarisaa u fureed shareecada islaamka lagu dhaqmaayey qof kastaa qofka kale wixii uu ka tabto kitaabka ilaahay buu geynayey qaad lagu cuni mayn sigaar lagu culi mayn maanta magaalada deegaanka hadda sida bacdweyne iyo camaaro fiiltar sigaar lagama heli karo maantmaantana qashinkiisiya derbiyada dhooman nabadoonka ayaa ka digay in ciidan ama maleeshiyaad ay habqabiil uga dagaalamaan dowladda federaalka waxaad ummadda u wadaa naftiiniaad halligteen ummadda kale ha halliginina dadkiina waxaa adduunka ilaahay lama arag qabiil dowlad qaran niman sheeganaya u le-anaya dowladdu hadday dowladtaa ciidamo ha qorato ha ku xisaabtanto mushaar ha siisato ha nadaamsato laakiin ree hebelow dowladda u dagaalama ani waxaan u arkaa caqli dabada loo kormarshay inay tahay oo madaxa lagu socdo inay tahay cidda siyaasi isku sheegayda oo meeshaa joogtana anigu ma u jeeday dadka waaweyn oo meesha ka muuqanayo oo caqliga ka marani haddiisan ayagu bal ha xisaabtameen toban sana ummadda dhibkan ka daba wadaan oo jaqafkan kala daba ordaayaan iyo beentaan aan waxba ka soo baxayn war miyaadnan xoolaha bahaahinkaa waxba dhaamin hadalka nabadoonka ayaa ku soo aadaya iyadoo khamiistii meydadka ciidanka dowladda federaalk lagu soo bandhigay degmada jawli iyo deegaanka caad ee wilaayada mudug halkaas oo fariimo degniin looga diray askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka warkan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon tobannaan ruux ayaa ku dhintay daadad xoogan oo ku dhuftay dalka hindiya wararka ka imaanaya dalka hindiya ayaa ku waramaya in tobannaan ruux ay ku dhinteen daadad xoogan oo ku dhuftay dalka hindiya halka lala yahay boqolaal ruux mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hindiya ayaa xaqiijiyey in afartan ruux ay ku dhinteen daadad xoogan oo ku dhuftay harada jiilidii ah ee dhacda buuraha himilaaya taasi oo ay dalka hindiya xooga ku haysato sidoo kale waxaa lasoo warinayaa in daadadka lagu laayahay boqolaal ruux oo kale wasaaradda waxaa loogu yaro musiibooyinka ee dowladda hindiya ayaa sheegtay in dad gaariya lasoo badbaadiyay laba kun oo ruux warkii subaxnimo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon weynaga intaa